degmada haradihiina fayda maalmamo damaashaadkii iyo dowliyaha shacabkii ma joogtaayeen alxamdulilah ciidaa adeeg nabadgelyo fayda maalmamona meelhood deegaanadan heewaa weerarkan ay nimankii oo nabadibkaana nakadiminkii oo oo onkasareey oo shacabkanun dhibaato ka hayo
ninga cilaaminba meelihiisan dagaalka gaadegantew degmadan ta kilomitran jarta
gurbaan laga afartan kilomitr oo kale jarta iyo meel laraw kanaan ayaana konton iyo shan kilomitr jarta labadaas meelaaya
okay dham- tirada dhamashada ee meegaderasa
intaa ku fadhiya Al- amiirkii oo oo qalinka ayaa iyo amiiran tuurana laakin tuuga orno ankuuna ayaa kadimi
bal cadeeman haytan oo insintidilen amiirkan kawinay al-shabaab ee degmadaasaytan qaabilsanay
Ah, deegaanka dambarko iyo degmada maqaashiina oo aan oo deegaanku eew oo oo cali ibraahim aadan laray maylinkasay iskoodo linkasay iskoodo lan oo deegaanka aanka eew
bal men n qaabilsanay al-shabaab amiirkaasayti yaa amniga ahay oo oo deegaanka wahay diinsorahay oo nimanka qaa'imina qaabilsan
kadhanagin ahaantiin khasaare san deeriya jaraana
lama askari aan oo dhaawanti ko oo galante eh iyo ko oo sun oo oo lugti oo eh, oo hoosti eh lama askari aan iyaunaan oo dhaawanti oo dhimasho eh ma jirno oo falaas adduunkan oo been shabay idhaado deegaanka hataa eh, warsoog masoo dadka oo deegaan meelo dagaal ka dhigay waa kaleeda sii
okay gurbaamil caanil kasow gadoomiye k- suguntiina atamska reedan kunagaten
unusug
gadoomiye weliba faahfaahin oo siyaasi xaalada guud ee deegaanka gurbaan gurbaan degan tiira faylata hashii oo oo dhawaato ee magaraasha afka iyo iyo deganaay ay leeyihiin hada maalmo afsi hada deriskay nimankan waa arkaas wala gurbaan iyo wala suweelan iyo anu iyo dhawaato iyo anu sheegaa laakiin dib baan jirta aragana gurbaan nabadiyo kanaana me larawigeena kaas oo kale ay yeena weerarkani lanko yeena dagaalaan dadwad ingaa dhisnaay oo mootumada iyo sunu lankiri bootada walaa gubi aad ciidan kale tahay magaala ciidan kale gadoomiyaga degmada dinsoriet ammaanka guud ee deegaanka gurbaanna ammaanshay suu kortaanaysan soo kornaa ilaahay awooda ciidamo awood le wahaysan oo soo koran ciidamo Ciidan soo koran.
ciidamo kaafiya waxay tana sideed lamada deegaan iyona degmada dinsoorba
deegaanada sankusinan bahaysan alxamdulilah waan waan ciidan sugan
okay kusakow dagaalkaas saytiye sidee waa xaalada guud ee arrimo binaadinimada isla degmada dinsoorba
diisana ma yeelan karta aadan binaadamnimada dadkan oo shacabkan degan gurishii hor maqaan gurishii hor dhawaafigeedna daahiman kuhoray oo dhibaatada kuhoray sanadka waana minka qaaymin tahay nasuubiyan soonkan soonshe reer dinsor dinsor makiina duurka fafaag iyo oon iyo iyo lagalan iyo daahiyan ada dhibaato badan aad fiirsiyaan haddi ilaa waqtigay degmada saarayo ada dadka baniaadnimada ayaa eedan karta i cilaamiyo kortaana haddii seti maamulka degmadaas sayti wala eedkanka baanta degmada dinsoor aa ciida danagu cunto male caafimaad male walbarashada yaa liidata biyo oo nadiga male dhibaato badan gata maamulka koonfur galbeed soomaaliya wasiiro ku tirsan dhinaga caafimaadka intaba marareedan kana nagadan degmadaas sayti jarana walaasan deerseen caafimaadka walaahan dirsiyan hada insha allah may wasiiro iyo dowlad koonfur may kala jahana walbood mindi oo shaabshi oo lakooyan walbadan kooyan madaxweynaha degmadanka badan usoo booqda degmadan insha allah kolley shaabshi aragay iyo iyo degmadaashe may rajeyana insha allah hadii oo us shacabku walbadan us aan weliya yadiya intaas rajadan qabo wafdiha deeri iyona wasiir kohkooyi intaasayti dhibaato walkubedelo ee shacabka degmada dinsoor jarte walaata maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya wasiiro shay ee isnatanka eedkanka baantin hasan deerseen majarada baaayoona dirsiyan wajib caafimaadka mardaawana dirsi wala oo ankain oo oo yoon ankain magaas kahor iyo magaas kabaad walka oo wasiiro kahorta oo aan dirsiyan male laakin insha allah may rajayan anti oo aan dirsi doona maya tadaawadaasayta hasan deerseen eta tookaafida bulshada ka nool degmada dinsoor degmada dinsor ebnool dad oo dhaqasaa oo nabad jeedo oo nabadin ciidanka bebaadayan nimanka faahimin tahay ama kasar oo mudo korno oo iska reexayaan oo ilaa ay waqtigii labada kun toban iyo shanta bili todobaa labaatan farta ilaa hadda dinsor oo dagaal makadiina karax hor makadiina maadiis hor makadiina khibradiisa dad oo la ogyaa oo taarikada la ogyo oo muqaanintan iskaleemayaan
okay wasiirka caafimaadka daawadaas indeersika degmada diinsoor ahaan bulshada ka nool kaafiyay daawadaasaytii makaasiyaas makaasiyaas laakiin dabaatana markaas degmada shumbiyadas walaas jari ada laakiin makaasiyaas waa kaafiyasha waldhowmay okay ka iid ahaan salenka diyaar garowi degmada diinsoor ciidan lanka diyaarkeeyo oo iidinkii waa dhibaato iyo qoraad iyo kulkulma insha allah hadii iidan meerajayaan antinafkii doona okay jeerte wal isbedel ee dhinaga oo markaasayti iida diyaar garowshe laku dareemo degmada
oo